galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa maalin axada bisha nofembar ee sanadka kana waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somali dacadcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid a abaaro ba'an oo ka taagan gobolka hiiraan
waa dad maxaan ku idhahday abaari haayaan dhibaata hayso xoolaha aad bay u dhammaadeen roob yaraa hayso dhibaataa ka dhacday khaasatan tuulada baar oo aan maanta tagnay oo hadda aan joogno tan ah dhib weyn ayaa ka jiro inta iyada aaggeeda ay waa abaar xoola ma joogaan tuulada waa laga barakac waa laga kaxay lafteeda wax jooga ma laha
waxaa kaloo aannu idiin haynaa waraysi ku saabsan cudurka macaanka iyo halista uu ku hayo soomaaliya soomaalida hadda masalan sokorta waxaa waaya dadku ama waa fiyowyahay ama sokor bay qabaan qola u dhexaysaa jirta la yidhaahdo bridiabet oo ah qolo usii socota inuu ku dhaco dadka markii bridiabet ay ku jiraanna macnaha waxaa weeye ama hama sokaysa ama mardaba ha noqotee waa ku soo socdaa cudurkii mana ka karaysa ruuxii inuu shaqo qabto suusan cudurkii ugu dhicin qodobadaas iyo warar kaloo caalamkii soomaaliya ku saabsan ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wiil uu dhalay keligii taliyihii libiya macamar al khadaafi ayaa markii ugu horreysay muddo toban sana ah ka soo muuqda meel fagaara ah hadda maanta si uu isugu diiwaan geliyo musharaxnimada madaxweynaha dalkaasi doorashada diseembar dhacaysa in markaasi iyadoo dalkaasi uu foodo ku jira tan iyo markii xukunka xoog lagaga tuuray aabihii sayf al islaam khadaafi oo hadda afartan iyo sagaal jir ayaa lagu arkay muuqaal isagoo la jooga guddiga doorashada oo xiran khamiis dalkaasi caan ka ah iyo madax duub sayf al islaam oo garku caddaaday ayaa waxaa xirnaa ookiyaale wuxuuna saxiixayay dukumenti xarunta doorashada ee guddiga doorashadu ay ku leeyihiin magaalada dhinaca koofureed ku taalla ee sabxa wiilka khadaafi ayaa ah qofka ugu magaca dheer uguna saameynta badan ee la isku diidan yahay dalkaasi ee u tartamaya madaxtinimada liiska musharaxiinta ayaa waxaa sidoo kale ku jira taliyaha ciidamada dhinaca bari khaliifa xaftar ra-iisul wasaaraha xilka haya cabdilxamiid al debah iyo afhayeenka baarlamanka aguula saalax kulan weyne ka dhacay baris ayaa jimcihii isku raacay in la cunoqabateeyo qof walba oo qalqalgeliya doorashada balse doorashadan oo lix toddobaad uun ay ka harsan tahay ayaanay weli jirin wax heshiis ah oo ku aadan sharciga iyo qaabka xukunka iyo sida uu qofku ugu tartamayo doorashada midnaa turkiga ayaa ku gacan sare baaq ka yimid madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ahaa in dhammaan baaqwadaha shisheeya ay ciidamadooda kala baxaan dalka libiya dalka libiya ayaa waxaa ka socday dagaalo sokeeya tan iyo markii xukunka laga tuuray keligii taliyihii libiya mucamar al khadaafi oo ku baxay kacdoonkii labadii kun iyo koo iyo tobanka turkiga ayaa libiya u dirtay ciidamo iyo maleeshiyaad suuriyaan ah oo ku xiran si ay u xoojiyaan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee tripoli halkaasi oo ruushka iyo dalal kale ay taageerayaan kooxda bariga libiya ee uu hogaamiyey jenaraal khaliifa xaftar macron ayaa sheegay shirka ka sheegay shirka caalamiga ee libiya ee jimcihii ka dhacay baris in ruushka iyo turkiga ay calooshood u shaqaystayaashooda kala baxaan libiya iyadoo aan dib loo dhigin hase yeeshee la taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in diiradda oo la saaro in si deg dega ay ciidamada uga baxaan libiya ay tahay qalad ciidamada booliiska dalka tunisiya ayaa waxay isku dhaceen banaanbaxayaal markaasi isugu soo ururay xarunta golaha baarlamanka ee shaqada laga joojiyey axadda maanta ah waxaana ay dadkani diidanayeen awood maroorsiga madaxweynaha dalkaasi qays saciid ee muddada afarta bil socota boqolaal booliisa ayaa xiray agaarka xarunta baarlamanka halkaasoo ay kumanaan banaanbaxayaala isugu soo urureen waxaana ay dalbanayeen inuu madaxweynuhu dib awoodda ugu celiyo baarlamanka iyo xukunka dimuquraadiga ah ciidamadan ayaa waxaa isku dayeen in ay dadkani hor istaagaan diidmada xooggan ee lagaga soo horjeedo maroorsiga awoodda madaxweynaha oo ay soo raacda xasrada ka taagan dhaqaalaha ayaa waxay tijaabo cusub ku noqonaysaa sida madaxweyne siciid dowladiisa cusub ee uu soo dhisay oo ay u wajahayso khatarta maamulkooda haysataa madaxweyne saciid ayaa dhammaanba la wareega awoodda dalkaasi bishii julaay eeyna dhaaftay isagoo joojiyay hawshii baarlamaanka islamarkaana kala diray ra-iisul wasaarihii iyo dowladii wadankaasi waxaana ay dadka duraahi ku tilmaameen intaasi ay ahayd afgembi wuxuuse kadib magacaabay ra-iisul wasaare cusub wuxuuna sheegay inuu wareegto dalka ku maamulayo diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda maraykanka iyo shiinaha ayaa isweydaarsaday digniino adag oo ku aadan arrimaha soo cusboonaaday ee taiwan ka hor kulanka isniinta la filaya inay yeeshaan hogaamiyaasha labadan dal kulankan fogaan aragga ah ee la filayay inuu dhex maro madaxweyne joe biden iyo shin jimpin ayaa imanaya xilli ay sii kordhaysay xiisada kala aragti duwanaanshiyaha labadan dal ee arrimaha taiwan ee ku aadan ismaamulkeeda iyo dimuquraadiyadda nidaamka ku dhisan sidoo kalena waxaa taa barbaryaala arrimaha ganacsiga xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale kulanka jimcihii waa kulan jimcihii qadka telefoonka ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wan yi iyo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa waxa ay ku diyaarinayeen kulanka labada madaxweyne waxaana uu kordhiyey kulankaasi walaaca ku aadan culayska milatari ganacsi iyo dhaqaale ee beijin ay saarayso taiwan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington saraakiisha ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada xudur ayaa sheegay inay ka hortageen weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab xalay ay ku soo qaadeen magaalada warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh iskahorimaad muddo kooban socday ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur kaasoo u dhexeeyey kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda qaybta lixdanaad ee ku sugan gobolka bakool saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay kooxda al-shabaab inuu khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad xoogga dalka gaashaanle dhexe cali ibraahim isaaq cali xabad oo warbaahinta magaalada xudur kula hadlay ayaa sheegay inay ku jebiyeen kooxda al-shabaab weerarka xalay ay ku soo qaadeen magaalada xudur islamarkaana khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray kooxda al-shabaab weerarkaasi shirkeenna jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay xala abbaarihii shan saac iyo rubi ayaa waxaana soo weeraray meel u jirta magaalada xudur shan kilomitir shan saac iyo bar habeennimo kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab alxamdulilaahi geesiyiinta guutada sagaalaad ururka kontoni koowaad ayaa ka jawaabay oo markaa raacaa hore taagnaa waxayna ka qaadeen jab iyo halaag ayay kala kulmeen ilaa ay dhimasho shan qofood oo laba qofoo meyda aan gacanta aan ku hayna hadda lix dhaawac ah marka cayaar cusub waayo cayaartan waa tababar cusub oo al-shabaab la siinaayo guutada sagaalaad saasna waa awooddaa awooddaas waa leedahay cadowgeeda noocaas habeennimo ola dagaalami kartaa haddaad bartay in maalmihii aad la saacadaysto in habeen sagaal saacan dagaalami karno oo goobka alaala goobta imaadan aynu kugu imaan karno cashiray tahay cashirkaas qaata cashira labaadna xilliyada soo socota heli doonta ilahi abduraalle ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan saraakiisha sarkaal xigeenka iyo dablayda guutada sagaalaad ee waajibaadkaas qaran xalay fuliyey ilaa iyo xalay islaada subax intay waagu ka baryayo naftooda iyo wakhtigooda ku xoojiyey inay difaacaan shacabkooda iyo dalkooda xilligii al-shabaabka saacdihiis waa dhammaadeen marka ilaahay idinkii inay ordaan maahane wax kaloo u haray ma lahan toddoba kilomitr toban kilomitr xudur ka baxsan in lagu dagaalamo oo looga daba tago lagu dilo lagu laayo dhaawacii meydku laga soo reebto guutada sagaal taa sharaf u tahay kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay magaalada xudur oo saraakiisha ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan xudur waxa ay ka mid tahay magaalooyinka kooxda al-shabaab ay ku soo qaadaan weerarada ku dhufoo ka dhaqaaqa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan mar walba aad naga dhagaysanaysaan wararka ka imanaya hiiraanna waxa ay sheegayaan in abaaro saameeyey dadka iyo dunyada ay gobolkaasi ka jiraan iyadoo meelaha qaarna laga soo sheegayo inay dadku ka barakaceen deegaanada qaar dadka deegaanka ayaa abaaraha u aaneynaya roobabkii la filayay oo aan da-in xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada beledweyn abaarta iyo biyo la-aanta ayaa si isku mid ah uga jirta sanadkan meel walba oo ka mid ah gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ayaa qayladhaan ka muujiyay xaaladda deegaanka ka jirta taasoo ay ku tilmaameen meel aad u halis badan maamulka heer gobol iyo heer degma ee maanta micnaha shacabka hiiraan ku dhaqan ee ayaga xukumaan dhibaatadii abaarta ba'an ay haysa maanta ukuur galay kormeere ku soo suubiy dhibaatada meesha taalla indhahooda ku soo arkay madoow ma laha dadkii waa soo noqday ilaahaan baryaynaa marka koowaad inse ilaahay ma dharsiiyo dadkaas macnaha barya qoraxsanaa kasoo guuri dad daallanaan ku aragnay duunya daallanaan ku aragnay waxaan codsanaynaa dadka dhaqaalaha haysto ee soomaaliyeed dal iyo dibad intayba joogaan inay dadkaas gargaar ay macnaha yacni u fidiyaan oo jeebkooda u furaan hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa localkaaba iyo jo-owyada xoogga la saara dhulkaas maanta aan ad tagnay dad oo macnaha yacni gacan bini aadan iyo gacan ilaahayba u baahan waayo dadkaas kaalmo u baahan yahay insha allahu biidnillaahi kariim ilaahay aan baryaynaa gacantaan kor u taaganaynaa ilaahu adaa kafuuru raxiim ilaahu adaa caza wajalle ilaahu abadan adaa iskale ilaahu abaarta iyo aaranka adaa keena ilaahu ummaddaas gacan bini aadanka soo gaar ilaahaan gacanta u taaganaynaa inta ka sokayso in dadkaas waxaas u baahan yahay kaalmo bini aadan dad iyo dunyaba biila'aanaa ka jirto baadla'aanaa ka jirto meeshaas meel macnaha dad lagu fiirsan kara ma aha in alla intii muslin ah gargaarka macnaha yani dadkaas ay odanaynaayo inay u gargaaraan waxgaradka iyo qaar dhaqanka ka mid ah oo booqday deegaanada ay ka midka yihiin biitale iyo ceelka baar oo dhanka galbeed ka xiga magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen inay ku soo arkeen xaalad aan la malaysan karin oo dhanka bini'aadinimada ah deegaanada qaarna ay dadku ka barakaceen kadib markii ay xaaladdu ku adkaatay dadkaasu waa dad maxaan ku idhahday abaari haayaan dhibaata hayso xoolaha aad bay ugu dhammaadeen roob yaraa hayso dhibaataa ka dhacday khaasatan tuulada baar oo aan maanta tagnay oo hadda aan joogno tana dhib weyn ayaa ka jiro inta iyada aaggeeda ay waa abaar xoola ma joogaan tuulada waa laga barakac waa laga qaxay lafteeda wax jooga ma laha marka haddii ilahay kuu diidin dadka ka soo jeedo deegaankan iyo dadka horumarinta ka shaqeeya ee u gargaara dadka ilaah gargaari lahay ee hay-adahu caalamiga iyo lokaal enjiyada wixii tegi karo haddii ilaahay kuu diidin waxaa la rabaa inay ka howlgalaan dhulkaas insha allah hadii ilahay laga warhayo dadkaasi baahidiisa iyo dhibaatadiisa iyo abaartiisa guddoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhuubow ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka ganacsatada gobolka iyo cid walba oo wax haysata inay garab istaagaan dadka ay dhibaatadu haysato tuulooyinkan oo hoos yimaada ee beledweyne ayaan maaragtay aan soo kormeernay insha allahu annagoo markaas ka maxaa ahayd ka abaqaadayno sanadkan sanad yarowaas ahay dadkii kormeerka aan ku ahayn waa dad maaragtay iska tabaalaysan waxaaba la yidhahdaa baad ma lahin wallaahi idinku dhaartee beledweyne iyo intay u dhexaysa ceelka baar intay u dhexaysa meel la hergeli kara xataa qof oo isku leexan kara xataa ma jirto dhibaatadaasaa marka jirto tuulada aan tagnayoo baar wallaahi markii la fiiriyay waxaan isleenahay horta nafar joogo wax xoolo oo horta joogo ma leh wax yar oo riyo yaroo labaatan meeya ama soddon meeya ahaa aan ku arkay ummaddii kale way carartay dadkii marka aan guuri karin muxuu ahaay oo tabarta yaraay meeshay ay joogaan marka waxaan u sheegaynaa dadka ilaahay wax siiyey hay-adaha muxuu ahaa ii sheegay dadka ilaahay wax siiyo hantida haystiyo ganacsatada waxaanu sheegaynaa dadkaas oomaa ka jira meesha oonaa jaro dhibaataa jarto dadka awal beeraaley iska ahayaan beerihii sanadkan waxba uguma bixin roob wax bixiya ma jirin marka insha allahu waxaan u sheegaynaa dadka ilaahay wax siiy dadkaas inay caawiyaan waxaan dadka u sheegaynaa dadkaas inaan la tacaawano watacaawanu cala albiri wataqaa walaa tacaawanu aad baa loo yaaban yahay maaragtay dadkii ninkii markaas bixi kara waa baxay oo waa tegey waxaan maaragtay aan ku boorinaynaa shirkadaha sida dahabshiil oo kale hurmuud oo kale hay-adahan oo localka ama maaragtay isheeg internationalka ah marka dadka ha loo gargaaraan leenahay insha allah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
afar iyo tobanka bisha nofembar waxaa dunida laga xusaa maalinta macaanka ama sokorowga soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu xanuunkani ku badan yahay doctor maxamuud saahid oo ah madaxa cisbitaalka aadancadde ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle uga waramay xanuunkan iyo saameynta uu ku leeyahay soomaaliya bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam annaga waxaan dareemaynaa sana walba sanad kasii dambeeya oo dadkii soo badanahayaan kaysas cusub la arkahaya marka micnaheedu waxaa waaye in laba mid bay iska noqon kartaa dadkii wacigooda sii kordhaayo awal ay iska fadhiyeen oo isisbaarayn oo maxaa la guryahooda aysan ka imanayn iyo runtii ahaan inuu mataqaanaa dhib uu jiro oo soomaalidii hadda maanta ay sokortii soo badanayso sida ay usoo badanayaan dhiikarkii iyo cudurkan strooga la yiraahdo faalijka iyo colosteroolka iyo marka cuduradii lagu yaqaano wey maaragtay adduunyadaas mataqaana horumartay oo mataqaana stresska miran iyo mashaakilka annagana laakiin waxaan arkaynaa sanadan dambe inay wixii soo kordhaayeen yaa u badan da-dee
badanaa ka u badan laba isaga laba nooc waa type one iyo type two nooca koowaad iyo nooca labaad marka nooca labaad maadaama boqolkiiba sagaashan uu yahay wuxuuna u badan yahay inkastoo lagu arkaro ilmo yar wuxuu u badan dadka waaweyn marka dadka waaweyn ayaa u badan
maxaa keena sababa isaan is leenahay da sababta waxaa waaye soomaalidu kuma dadaasho culeyskooda miisaankooda inay kontroolaan nicmay u haystaan ruuxa caloosha weyn iyo ruuxa cayilan waxay u leeyihin maasha allah waa tahay baa maarata ayaamahan khayr baa kaa muuqda iyo nicmo yacni ruux haddaa is caataysidna waxaa leeyahay ayaantan waa xaastay oo maxaa kugu dhacay marka talentkeena iyo culturekeenna wuxuu kamid yahay in dadka uu sii cayilo si uu u muujiyo inuu cay maaragtay ladan yahay taas way noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa raashinkeena waxaa u badan raashimada sideedaba waxaa waaye ama waa brotein ama waxaa waaye dufan ama waxaa waaye carbohydrate carbohydratka waxaa la yihahdaa waa baasada iyo bariiska iyo soorta iyo muufada iyo rootiga iyo canjeerada marka waxyaalahaasna waa wixii ugu weynaayo la qaadanaya marka annaga saxan weyn baa ruuxa u qaadanaya bariis ama baas hadday tahay iyo soor canjeerada maryaalo badan waxaana ruux ku dhahay toban xabaan cunaa inkastoo ruuxaas uu yani exceptional yahay laakiin afar iyo shan canjeero in cuno soomaalida caadi la tahay marka waxaan is leenahay waxaa waaye raashinka karbohidraad buu u badan yahay waa qodob laakiinse waxaa kaloo iyada mushkilada lifestylekeena oon dhaqaaq usan jirin nolosheena habkaan u noolnay annaga waxaa waye ruuxa yani inuu baabuur raacu rabaa xataa meel yar oo masaafo yar wuxuu rabaa meel walba shaqadiisii dadda soo siyaaranayo tu maaragtay meel u jecel yahay gaarayo kulligood wuxuu rabaa inuu transportation uu ku socdo maaragtay gaadiid uusan inaba wax dhiba uusan muujin marka mana ku jira nolosheena in mataqaanaa la iscaateeyo ama socod fiican la sameeyo ilaa masalan afartan daqiiqo ama hal saac la sameeyo oo dad ordahayo ma arkeysidu mataqaanaa leh yani annaga waxaan rabnaa inaan mataqaanaa xataa sokor hadday qabaan haddaysan qabin marka annaga socod ma jiro warkii maadaama raashinkii la cunahayo uu u badan yahay carbohydrate fadhigiina batay cayalkiina loo arkaba inay nicmo tahay inkastoo waxaas haddana ay tahay in loo janjeeraa marka hore ka horeysa cudurka nooc taybtuga waxaa la yihahda waa multifactorial asbaab badan baa keento isu tagtay waa cayilkii waa maxaa la yihahda raashinkii oon saxaanayn waa dhaaqay yari marka waxaas o dhan la isku dardaray inkastoo janjeeridii family ahaanna ay jirto ay jirto marka dadkii baadiya waxay ku fiicnaayeen dad soconayay ahaayeen inkastoo laga yaabo jiinkii inuu kii yahay oo loo janjeeray laakiin dad waxay ahaayeen soor cunidooda yar tahay cadi caanaha dadka qaba masalan waa ka yaryihiin dadkan kale oo mataqaana magaalada jooga doctor maxamuud ma da' gaarahoo khatar ugu jirtaa jirta xanuunkan
da-da waa dadka waaweyn tabcan maxaa jira nooca ilmaha yaryar ku dhaco waa nooca type oneka la yirahdo mana badna waana jiraa laakiin laakiin dadka aada halista ugu ah waxaa waye dadka markay afartan dhaafaan ayaa ay arkayaan awalba nicmadaas isaga jireen waa iska cunaayeen dhaqdhaqaaqoodaa badnaa ruuxa markuu sii weynaado raashinkiisana waa sii badanaya dhaqdhaqaaqiisana waa sii yaraanaya dee nin weyn baan ahay mataqaana bad miyaan aadi karaa nin weyn baan ahay miyaan waaba lagala yaabay haddaan mataqaana an ordahay la arko ninkan weyn maxaa yacni culturkii oo maxaa la yidhahda markii lasii weynaado waa sii culusaanaya ruuxi socodna ma raba raashin fiican uu rabaa ilmaha yar waxay cunaan miyaa nin weyn la siin karaaba le ma ku noolaan karo marka makhaayad buu cunayaa xataa ilmihiisii iyagoo wax yar ay cunhayaan isaga wax badan buu rabaa inuu cuno marka aan waxaan isleeyahay da-daas weynaatay dhiikarkii baa soo badanay kolley da-da markay sii weynaato afartan dhaafto waxaa soo badanay kolesteroolkii waxaa soo badanay dhiikarkii waxaa kale cudur badan imaanaya dhiikarkii baa imaanaya sukartii baa imaanaysa soomaalida hadda masalan sokorta waxaa waaye dadku ama waa fiyowya ama sokor bay qabaan qola u dhexaysaa jirta la yidhaahdo brediabet oo ah qola usii socota inuu ku dhaco olmos dadkaas waxaad moodaa check up dadka samaynaya inay boqolkiiba siddeetan brediabet yihiin dadka markay brediabet ay ku jiraanna micnaha waxaa weeye ama hama sokaysa ama mar damba ha noqotee waa kusoo socdaa cudurkii mana ka karaysa ruuxii inuu shaqo qabto suusan cudurkii ugu dhicin maadaama uu janjeero maka ma ka karaysa wuxuu ana waxba ma qabo ana dhib ma arko ana xanuun ima hayo cudurkan maaha cudur mataqaana abansides ku qabanaayo ilku xanuunaysa iyo meel oo markiiba dhakhtar u ordays ma aha waa dilaaga aamusan wuu aamusan yahay laakiin keliyahaadiibu fashilinaya maskaxdu isaroo kaaga ridaya indhahaadii baa indha beel kugu dhacay oo dhiig ku furmaaya marka neerbayaasha dibudilaya iyo dareemadaadii wuxuu dilayaa dareemadaadii xataa raganimadaadii iyo waxaadii u dilaya wuxuu dilayaa fertilitygaadi inaad dhalaan dhashay iyo waxaas waxaas o dhan buu saameynaya haddaba see looga hortegi karaa ugu dambeynti ugu dambeyntii raashinka inaan nidaam yeelano inaan bedelno nolosheenna oo socod ku darno si fiican loo socdo magaalaa la yimid in maxaa la yidhahda la socdaa la rabo in ugu yaraan maxaa afar labaatanka sa hal saac loo loo khaas yeelo inaan soconno raashinka maxaa la yidhaahdaa aan baranno ansalaatada oo ilaahayna siiyey dhulkeena webiyaha socda inaan ansalaatada iyo qajaarka iyo karootada iyo maxaa la yidhaahdaa basasha iyo maxaa la yidhaahdaa koostada waxaas aan ka dhigno rejiim dhex yaalla raashinka oo ruuxa markuu hilibuu cuno khudaartaas badan iyo koostada uu ka dhargaayo aan la shiilin hilibka la shiilay sidiisaba inaan iska dayno hilib biyo lagu karinaya inaan badsanno kulamaa ruuxa uu sii weynaadana check upkii uu badiyo maxaa la yidhaha daawadii la siiyana macaha daawo hargab lagu siiya waa inaad si joogta u qaadataa dadku ma fahmayaan daawadan joogtaad u qaadanaysa waxay fahmayaan daawo toddobaad la siiya ama shan iyo toban ber la siiyo oo ruuxi sidii baronkiita camal uu ka kaco laakiin midaan lala noolaana lala noolaanayo dhiikarka iyo kolesteroolka iyo sokorta saas waa lala noolaanay ma rabaan saas marka way joojinayaan markaasaa sokortiisa cirka gelaysaa aad baa mahadsantahay adaan badan walaal
kaas waxau ahaa doctor maxamuud saahid madaxa cisbitaalka aadan cadde oo u waramayay waryaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa sabtidii shalay lagu soo gebagabeeyey caasimadda scotland ee glasgow shirka sanadlaha ah ee qaramada midoobey ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida shirkan oo socday labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa wufuudda ka qayb gashay oo ka kala socday in ka badan laba boqol oo waddan oo dunida ah ay ugu dambeyntii ku gaareen heshiis meel dhexe isugu keenay dowladaha horumaray iyo kuwa soo koreeya kuwaasoo markii ugu horreysa bartilmaameedsaday in qaaca wasaqaysan ee ka dhasha warshadaha iyo dhuxusha uu yahay awoodda ugu weyn ee sababaysa diirimaadka dunida khubarada dhinaca deegaanka ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada hadda laga wada dareemay guud ahaan caalamka haddaba sidee ayuu isbeddelkaasi ku dhacay cimilada uu u saameeyey soomaaliya waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah cabdiqani raage barrow oo la taliyo sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiqani waxa uu ka mid yahay wafdiga soomaaliya uga qayb galay shirkaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada glasgow aan cabdiqani marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay nuur waa dhowahay walaalkeen shirka waatii aad joogtay waxa uu dhaafay wakhtigii loogu talagalay in lasoo gebagabeeyo oo sabtidii goor dambe ayaa lasoo xidhay oo heshiis laga gaaray marka bal noo faahfaahaya sida uu ku bilowday iyo waxa lagu heshiiyey waa mahadsantaha nuur shirkan waa shir sanadla ah oo sanadkiiba mar la qabto oo adduunyadu waddamadii siixay shirka isbedelka cimilada ay isugu yimaadaan sanad kasta waxaa la cop 26 uh, coobkuna wuxuu taagan yahay uh, the Conf conference of the parties waa wadan kasta oo saxiixa ka ah ilaa boqol iyo sagaashan iyo saddex ilaa boqol iyo sagaashan iyo lix wadan inay yihiin ayaan jeclahay ayaa ka ah xubno oo saxiixay shirkan wuxuu kasoo bilowday labiiyo sagaashankii ayaa waxaa laisugu tegay magaalada la yidhahdo rio de janeiro halkaa oo u n kii ummadda wadamada in laisugu wada geeyey wadamo badanna ay ku seexeen convention la yidhaahdo rio conventions oo saddex ahaa oo arrimahan deegaankii looga hadlaayay mid wuxuu ku saabsanaa kan aan hadda galaaska u nimid oo ah isbedelka cimilada oo u n united nations convention to combat climate change UNFCCC ayaa la yidhahdaa mid kalena waxaa la yidhahdaa UNCCD oo United Nations Convention to, Com to combat desertification oo isagana saxaraha lagula dagaalamayay iyo xaalufka dhulka iyo mid kale oo la yidhahdaa CBD oo Convention on Biodiversity la yidhaahdo iyo kala duwanaanshaha noolaha saddexdaa convention marka saddexdooda waxaa la isku yidhahdaa Rio Conventions marka shirkan waa shir laba sano kadib ayuu markaa dhaqangelayay afar iyo sagaashankii ayaa la bilaabay in la qabto sanad la ah marka kan cop ayuu ahaa sanadkii hore ayuu baaqday covid nka dartiis sanadkan waxay ahayd inuu ahaado kii toddobiyo labaatanaad marka glasgow waxaa lagu qabtay kii lix iyo labaatanaad oo muhiimad gaarana sanadkan lahaa kadib markii shirkii paris agreement lagu qabtay oo agreement weyn ka soo baxay shirkaas ayaa dowladda ugu weyneed dee maraykanka wadamada ugu emitris kuwa layihahdo ugu wasaqeynta hawada ugu horeeya ay ka mid yihiin china iyo maraykanka ayuu madaxweynihii markaa donald trump ka baxay heshiiska marka kadib dowladdii maraykanka markay isbedeshay oo joe biden madaxweynaha uu noqday nimanka democratska ay qabsadeen waqti markii conventionkii paris agreementina uu seexay barack obama madaxweynihii hore maraykanka ayay muhiimad gaara markaan laheyd ay kusoo laabteen shirkii heshiiskii ay siixeen ay dib ugu soo laabteen paris agreementga oo lagu heshiiyey in heerkulka adduunyada kordhayay in lagu hayo one point five degrees celsius inuusan dhaafin hadduu ugu bato laba tago laakiin one point five target laga dhigto marka hal dhibic shan in laga dhigto oo inuu heerkulka uusan dhaafin oo lagu hayo haddii wax yar nuru aan dib u laabto oo si kooban aan dib ugu laabto arrimahan wasaqaynta hawada hawadu waxaanaha atmosferkan aan ku noolnahay balanketkan hawada nagu wareegsan dusheenna ah ayaa waxaa loo kala qaybiyaa jaranjarooyin marka waxaa jirto gases ayuu ka kooban yahay carbon dioxide hawo kala duwan carbon dioxide methane water favor marka waxyaaba ugu daran gaskaas dhan ayaa waxaa lagu yidhahdaa heat trapping gases gaasaska celiya kuleelaha celiya marka qoraxdu markii ay falaaraheeda dhulka ku dhacaan qaar biyaha badda ay galaan wixii dhulka ku dhacana reflection ayaa la sameeyaa ay dibay u laabtaan kuwa badda ku dhaca waxay sameeyaan waxyaabahan dee water cycle-ka oo daruuraha evaporation wax lee umubaxa ka dhaco daruuray samaysmaan daruurihiina hadhowti roob bay dib usoo noqdaan kan dhulka ku dhacay hiidka markuu laabto gaskaas oo ugu badan yahay carbon dioxideka ayaa waxaa la yidhahdaa heat trapping gas heatkii kuleelkii bay celiyaan marka waa loo baahan yahay ilaa xad oo si hawada dhulka loogu noolaado haddii kale haddaysan jir lahayn iyagoo si dabiici ah temperatureka ama heerkulka dhulku wuxuu noqon lahaa minus siddeed iyo toban aad bay u qabownaan lahayd hiidka waa loo baahnaa laakiin markii uu bilowday kacaankii warshadaha laba boqol sano ka hor oo la bilaabay in la isticmaalo dhuxul dhagaxda iyo shidaalka waxyaabaha fossil fuelka ay dhahaan bensiinka iyo naftada baabuurta ku shaqeeya warshadaha ayaa wasaqaynta ka hortay markii intuusan bilaabin laba boqoloo sano ka hor concentrationka ama dee gaaskaas intuu uu carbon dioxide ka ahaa halkii milyan oo hawo markaa soo qaadato laba boqol iyo afartan parts per million wax la yidhahda ayuu ka ahaa laakiin labadii boqoloo sano u dambeysay wuxuu gaaray afar boqol iyo afartan parts bel million halkii milyan oo hawe ah markaa soo qabataba afar boqol iyo afartan ka mid ah ayaa waxay noqotay carbon dioxideka iyo methanka oo isagana ka yimaada wasakdan magaalooyinka laga ururiyo waxyaabaha xoolaha maaragtay badankiis ka yimaado saxaradooda marka waxaa batay hiidku ay celinayeen gaaskaas carbon dioxideka wasakhaynta hawada marka waxaa lagu heshiiyey in dhuxushii dhuxul dhagaxdii la joojiyey isticmaalkeedii baabuurtii shidaalkii iyo la joojiyo hadda anaha wadamadan yurubta ah waxay bilaabeen inay warshadihii ama ku shaqaynaya dhuxul dhagaxda ama tararadii ama in la joojiyo waa wada siixeen inay laga guuro sidoo kale wadamadan badankooda yurubta ah waxaa laga guurayaa baabuurtii ku shaqaynaysa benziinka ama naftada hadda wadamo badan ayaa waxay siixeen ama ay kambaniyaashii bangiyadii adduunka ama maalgeliyaashii dhaqaalaha watay oo awal dhuxul dhagaxdii maalgelin jiray way siixeen inaysan dhuxul dhagax maalgelinin haddana waxyaabaha lagu dadaalaya waxaa ka mid a in la joojiyo kambaniyaasha ayagana shidaalka maaragtay maalgeliyo marka waxay u muuqataa wasaaradahan soo socdo wakti aan dheerayn in laga guuri doono isagana shidaalka waxaa loo guuraya waxa la yidhaahdo renewable energy macnaha dee green energy waxyaaba tabarta dabiiciga oon wasaqaynayn hawada oo dee aan wax dhibaataana u keenaynin marka shirkan glasgow waxaa muhiimadaas gooniduu lahaa waxaana ka socoto dood ah wadamada hore u wasaqeeyey oo labadaas boqoloo dare warshadaha horu maray iyo wadamada soo koraayo oon ayagu aan ku lahayn wax lug ah wasaqayntaas laakiin hadda lagu khasbaayo leeyahay marka markii wadamadan horumaray waxay ku doodaan waxa la yidhahda mitigation sidee lagu yareeyaa gaaski wadamadan soo korayana oo ama africa ama latin america ama qaar asia ka mida waxaan ku doodayna waxa waaye war annagu hawadan ma wasaqayn idinkaa wasaqayseen annaguna dee dadkeena inaan faqriga ka saarno oo nolol u samayna rabnaa marka sidii hore lasoo shirarka hore hore loo soo qaban jiray ayaa waxa lagu soo kyoto protocol waxa la yidhahdo ayaa lasoo qabtay paris agreementii in wadamada soo kordhaaya in dhaqaale iyo aqoonba loo gudbiyo si aysan u raacin dariiqii horumarinta ay wadamadan horumaray ay ku horumareen ahaa shidaalka iyo dhuxusha ah in laga leexdo oo tamartaas maaragtay dabiiciga ah la isticmaalo marka dood weyn ayaa ka dhacday
waaya waa mahadsan tahay dhinaca soomaaliya haddii aan usoo laabanno oo barnaamijkeenana uu quseeyo dad badan ayaanan rumaysnayn in ay dhab tahay waxaan maaragtay isbeddelkan cimilada iyo hawada sii kululaanaysa iyo marka bal arrintaasi maxaa dhabka ah maadaama aad khabiir ku tahay
nurow markii rio conventionska la siixay ayaa waxaa la sameeyey organo oo ka kooban yahay u n f trblcgan ama haddan u n k u samaysay isbeddelka cimilada qaabilsan oo shirarkan qabanayso marka organiskeeda waxaa ka mida organ la yidhaahdo i p c c oo maaragtay independent panel on climate changiga oo ah ka kooban ilaa kun iyo laba boqol oo sayentistiyaal ah adduunyada ka kala yimid marka xaqiiqda ilaa hadda waxaa la ogyahay oo lagu socdo waa dadka kun iyo labada boqol dadka dhaafayo oo aqoon-yahanka ah cilmigaa bartay sayentistiyaasha ah dad badan oo dura way jiraan laakiin oon aaminsanayn laakiin waxa xaqiiqda la raacaya waxay tahay dadka aqoon-yahanka ah soo bandhigaayo xaqiiqda ku saabsan sayniska ku salaysan marka waa wax la og yahay waxaad ogaanaysaa abaaraha soomaaliya iyo fatahaadaha waxaa laga yaabaa inay tobankii sanaba mar ay dhici jireen laakiin hadda way soo noqnoqdeen abaarihii way soo noqonayaan roobkii waxawaaye wax eratic rain la yidhaahdo waa wax aan lagu kalsoonaan karin dad badan waxay noloshooda ku xiran tahay rain fed agricultureka waxyaabaa la yidhaahdo oo beeraha roob ku baxo marka qofkii beerleyda ahaa wuu sii diyaar garoobi karaa markuu filaayo waqti roobka imaanayo laakiin hadda waxaa dhacday in xilliga roobka la sugi jiray imaan jiray inuu ka daaho ama ka soo hormaro ama roobkii di'i jiray macnaha muddo saddex bilood ah gugoo kale in uu laba maalin saddex maalmood gudahood ku do-o uuna dhibaato keeno waxyaabaha flash flarska la yidhaahdo fatahaadadii marka kolley waa jirtaa wax xaqiiq oo isbedel inay wax taabatay waa wax xaqiiq annaga soomaaliya waddanka afrikada oo dhan ayaa boqolkiiba saddex ku maaragtay qayb ka ah wasaqaynta hawada saddexdaa hal dhibic shan south africa keliya ah ayaa mas-uulka ah wasaqaynteeda nigeria iyadana ku socogto waxaa lagu qiyaasaa iyadana xal inay tahay marka afrikada oo kale dhan marka la isku daro wax wasaqayntooda annagu marka doodeenana annaga aan ka mid nahay annagu soomaaliya waxay ka tirsan tahay koox koox ayaa shirka loo doodaa oo qof walba waddan walba dantiisa uu soo bandhigaa annagu waxaan ka tirsannahay wadamada afrikaanka ah waxaan ka tirsannahay wadamada soo koraya wax l d c la yidhaahdo least developed countrieska shirarkan marka shirka marka laisugu imaanaya waxaa ka horreeyey shirar kale oo soo dhacay oo sanadkaas dhan soo socda afar mar lasoo qabto oo waddan walba uu ku gudbinayo waxyaabaha isaga muhiimadda u leh ama dhibaatada haysta uga hadlayo annagu marka doodayan waxay tahay ama wadamada afrikaanku nala mid ah ama kooxda aan ka tirsannahay ama wadamadaas soo koraya ah annagu maanan wasaqaynin hawadan dhibkii ka imaanayay isbedelka cimiladana dadka uu taabanaya annagaa ugu qorayna soomaaliya oo kale ilaa uma diyaarsanin waddan ka soo laabanaya dagaal sokeeye uusan u dhisnayn kaabayaashiisii dhaqaale infrastructureka fisicaalkii marka doodeenno annagu gurubyadaas annagoo ku gudbinayna ayaan waxaan ku doodaynaa annagu hawadan maanan wasaqaynin dhibaatadii ka dhalinaysana dadkii ugu nuglaan waa annaga marka waxyaabaan ku doodayna waxyaabaa la yidhaahdo meesha waddamada hore u maray ay ku doodayaan carbonka hala dhimo annaga waxaan ku doodaynaa waxyaaba ayaga mitigation aan dhaha annagana adaptation war la qabsiga dhibaatada ka timid isbedelka cimilada sideen annagu aan uga gaashaamanaa ayaan ku doodaynaa dhaqaalihii hala keeno aqoontii teknolojiyada hala soo gudbiyo waddan ahaan waayahay waa mahadsan tahay cabdiqani barrow dhegeystayaashii kaalintoodii ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdugob iyo gobolka mudug la taliyaha waxaan weydiinayaa maadaama shirkii galaasgow ka socday labada isbuuc wadamada ku horumaray warshadaha ee caalamka ugu tunka weyn ay saxiilahayihiin waxishiisa uu dal walba eegayo danihiisa diirimaadkii dunidana uu sii siyaadayo fatahaadihii iyo abaarihii ay kordhayaan maadaama soomaaliya ayna ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee ku dhib muteysta ama dhibanayaashii koowaad ka mid ah shirkaas maxay la tagtay mase dalbatay wax magdhow ah in laga siiyo dhibaatada ay halkaas kala kulanto waad mahadsantihiin cabdisalaam waa mahadsan tahay waa saan idiin sheegay marka horeba waxawaaye annagu markasta waxaan ku doodaynaa annagu mas-uuliyad mas-uul kamaan nahayn wasakhaynta sida wadamo badan oo afrikaana ama wadamo badan oo soo koraya marka mar kasta waa dooda halkan ala nimid ama doodii ka horreysay hadda markii shirarkan isugu yimaada galaaska oo kale wadamada african groupka oo kale waxa waddan ayaa loo doortaa oo hadlayo maadaama konton iyo dhowrkii waddan aysan wada hadli karin laakiin anagu sida u sheegay shirarkii ka horreeyey oo expert technical groupkii hore usoo dhacay ka horreeyey shirkan ayaanu kusoo gudbinay doodeenna wadamada afrikaanka badankoodna waa isku dood baanaha annaga hal dood ayaan ku wada doodaynaa oo ah annagu dhibkan wasaqaynta maanan geysanin dhibaatada ka imaanaysa isbedelka ka timidna ama ha noqoto abaaraha ama ha noqoto daadadka ama ha noqoto ayaxa na dhibkeeda annaguna taabanaya marka mar kasta magdhowga annagu waxyaabaha aan weydiisanaya ka mid tahay ballanqaadyo badanna waa la sameeyey oo ama ha noqoto dartii in lagu ilaaliyo laba kun iyo soddonkii in soomaaliya waxay qayb ka noqotay ee siixday shirkan ku siixday in aan wadamo badan oo boqol iyo soddon waddan ka badan in dhirta la jaraya la joojiyo laba kun iyo soddonka marka anagu doodeenna mar kasta waa geysanay waana magdhowgiina waa weydiisanayna mar walba waa u taagana
waayahay adigaa mudan cabdiqani raage dhegeystaha xiga ayaan jeclahay isna inaan soo dhaweeyo asalaamu calaykum magacaygu waa daliiti maxamed faarax jooga muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo martida isbedelka cimilada iyo saameyntiisu waa in deegaanka la xaalufiyo ama la baabi'iyo ama deegaanka la wasaqeeyo la haleeyo marka dowladdu wax shuruuc ama nidaam ah ama sharciyo ah ma u degsantihiin ma u degsan tahay oo haddii dhibaatadaasi dhacdo ama dad sameeyaan lagu ciqaabi karo dhinaca kalena ma jirtaa ama ma jiraan wacyigelin ku aadan inaan in deegaanku uu muhiim u yahay nolosha bili-aadanka oo dadka la fahansiiyo waxa deegaanku u yahay nolosha dalayt waa mahadsan yahay waa arrin su-aal aada muhiim u ah agaasinka deegaanka isbedelka cimilada ee xafiiska ra-isul wasaaraha wuxuu diyaariyey dhammaan siyaasadihii loo baahnaa ay ugu horeyso siyaasaddii isbedelka cimilada national climate change policy siyaasaddii degaanka siyaasaddii qaran ee degaanka national environmental policy siyaasaddii qaran ee dhuxusha waxaa kaloo la diyaariyey siyaasadii qaran ee keymaha waxaana mar dhow la bilaabi doona haddii laado siyaasadii qaran ee daaqa kadib marka siyaasadda la diyaariyo oo qaarkood qaar golaha wasiirada way gudbeen qaarna golaha wasiirada in la horgeeya ay sugayaan kadibna in baarlamaanka la geeyo oo sharci ay noqdaan marka dowladdu waa dadaashay waa wadaa howsheedii marka waa markii baarlamaanku ansixiyo ayayna sharci noqonaysaa ciddii ama geed goysho ama wixii sharci ahaan marka waa mahadsan yahay dowladdu waa qabatay siyaasadihii waa u diyaarsan yihiin si ay dowladdu ula jaan qaado wadamada kale ama mid sharciyo waxaa jira qabanayo oo heshiisyadan ansiixayno mas-uuliyiin baana saaran oo mid guud oo global ah iyo mid annagii wadan ahaan inaan ku dhaqanno marka siyaasadihii dhan badankood waa la diyaariyey waxay sugaan in kuwa dhiman golaha wasiirada la horgeeyo kadibna baarlamaanka la horgeeyo si ay act sharci u noqdaan waa tahay dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira assalaamu calaykum waan idin salaamay khabiirka barnaamijka martida ku ah iyo weriya nuur bukhaari magacaygu waa aadan faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq su-aashan khabiirka weydiinaya waxay tahay khabiir dadka qaarkood waxay sheegaan in isbeddelka cimilada ay qeyb ka tahay jarista dhuxusha dalka soomaaliyana aad ayaa looga jaraa dhuxusha marka waxaan ognahay in dowladda soomaaliya ay mamnuucday in dalka dhuxul laga dhoofiyo xitaa qaramada midoobay ayaa mamnuucday laakiinse dadka qaar waxay ku doodayaan in weli dalka dhuxushii laga dhoofiyo marka arrimahaas ilaa iyo haatan dowladdu maxay ka qabatay waana mahadsantihiin waa insalaamaya
waa mahadsan yahay farasle dowladdu dadaal dheer ayay u gashay iyadoo caawinaad ka helayso un-ka qaramada midoobey laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa lasoo saaray qaraar uu soo saaray golaha maaragtay qaramada midoobey oo lagu mamnuucayay in soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo laba kun soddon iyo lix qaraar la yidhaahdo kadib waxaa la sameeyey barnaamij wada jir ah oo ay wada wadaan dowladda iyo un-ka oo muddo soo socday ilaa lix sano ah oona lagu guulaystay bilaa xad in lagu joojiyey dhuxushii la geyn jiray wadamada khaliijka dowladdu daalkeeda way wadaa haddana waxaa lasoo lagu jeedinaya tooshka midda isticmaalka gudaha ah sidii loo yareyn lahaa in dhirta la jaro oo dhuxusha laga shido barnaamijka wadajirka ahna si fiican ayuu ku socdaa dhegeysto kaloo mar hore weydiinaya wacyigelin ma jirtaa wacyigelin ayaa jirto oo raadayaasha telefishinka social mediaha mid walba la gelin doono oo horena qaar waa loo sameeyey haddana mid weyn ayaa la wadaa oo ha noqoto abwaanada ha noqoto shiyuukhda madaxda dadkan ay ka hadlayaan faa'iidada dhirtu ay leedahay iyo dhibaatada ka imaanaysa markii dhirta la jaro iyo in la heli kara tamar badasha tan dhuxusha ah sida gaaska cuntada lagu karsado kaas oo dowladdu siyaasad ahaan ay aad ugu dadaalaysa in la dhiirigeliyo waad aragta xamar dhismayaasha ka socdo iyo korarka magaalo ahaan sida ay u ballaaranayso tiyo dabaqyo badan laga dhisaayo aynan suurtagal ahayna in dhuxul lagu isticmaalo marka wacyigelintii baa la wadaa dhoofkii baa lala dagaalamayaa tii gudaha isticmaalkeedina waa taasoo lagu dhiirigelinaya in dadkii ay isticmaalaan ama solar amase gaaska l b g-ga in la isticmaalo oo wasaarada badan isku yimaadeen agaasinku bishii august wuxuu qabtay laba maalmood oo wadahadal ah oo isugu yimaadeen dhammaan kambaniyaasha ka ganacsada gaaska cuntada lagu karsado l b g-ga iyo wasaaradaha dowladda ee khusayso covid kii ayaa keenay dhibaato in gaaskii kor u kaco qiimihiisii laakiin waa laga bixi doonaa taasoo keentay maraakiibta ka soo qaada imaaraadka oo xamar keento oo gaaskii keenitaankiisii uu yaraaday uu galay hakad galay laakiin dowladdu ay ku dadaalayso in aakharka qiimaha saddex iyo tobanka kiilo ee gaaska inuu ka hooseeyo jawaanka dhuxusha ah si dadku ay u isticmaalaan gaaska marka dowladdu dhuxusha way la dagaalamaysaa wacyigelinla wadaa inaan dhirta la jirin waana sax kalaami jinji waxyaabaha dhirtu waxa ay kaydisaa laamaha jiridda xidadadeeda waxawaaye waxa la yidhaha carbon sequestration waana sababtaas waa sababta ay ilaa iyo toddobiyo toban bilyan oo dollar ayaa lagu lagu maaragtay ballan qaaday shirkan in dib u dhireen lagu sameeyo wadamo badan oon dhirtana lala dagaalamo jiritaankeeda dhir cusubin la beero marka dhirtu waxay qayb ka tahay nadiifinta hawada annagana khaas ahaan dhaqaalaheenii iyo nolosheenii ayaa ku xiran oo xoolaheenni waxay u baahan yihiin daaq marka waa dowladdu dadaal badan ayay ka gashay ilaa xadna way ku guulaysatay waa yahay dhegeystahaas waa mahadsan yahay adigana waa mahadsantahay cabdiqani isbedelka cimilada sida aad sheegtaba saameynta uu soomaaliya ku keena waxaa ka mid ah fatahaadaha soo noqnoqday iyo abaaraha maaragtay isdabajooga ah hadda dalka qeybo ka mid ah abaaro ayaa laga sheegaya inay ka jiraan fatahaadihii waatii bilooyin maaragtay ka hor ay ka dhaceen meelaha ay webiyadu maraan marka xafiiskaagan maaragtay arrimaha deegaanka dowladda maxaa uga qorshaysan in ay wax ka qabato arrimaha fatahaadaha waa mahadsantahay nuur waa arrintii mar dhowtaan ka hadlayay oon kulahaa wadamadan soo koraya waxaa muhiimad u ah la qabsiga isbedelka cimilada macnaha waa wax la aaminsan yahay already in isbedel ka timaada isbedelka cimilada annagu marka waxa waaye haddii waxay taabanaysaa qayb kasta oo ka mida nolosha qofka ama miyi ha jooga ama magaalo ha jooga dadka xeebaha degan dadka webiyada ag degan hadday noqon lahayd fatahaadihii hadday noqon lahayd abaarihii soo noqday marka in adkaysiga dadkaas in la dhiso waxyaabaha resiliensiga in loo diyaar garoobo haddii ay noqon lahayd beerihii in waxyaaba la yirahdo smart agriculture dalagyadii u adkaysan kara abaaraha in la bedelo dalag biyar haddii uu u baahan in la beerto in marka aqoontii lala shaqeeyo degaanku agaasinka degaanka isbedelka cimilada shaqeysu waxay tahay waa coordination inuu la shaqeeyo wasaaradahaas ama beerihi ha noqoto xanaanada xoolahi ha noqoto biyihii ha noqoto in marka dadkii la dhiso adkaysigooda hadday abaar dhacdo maxaa loo bahay in togogan biyaha maro ama dee badda ku shubayo ama webiyada ku shubayo in la qabto oo biyihii loo keydiyo biyola-aan aysan dhicin abaar hadday dhacdo biyo la helo in dalagii la helo hadday abaartii ay dheeraato in xoolihii lama marka mashaariic badan in la keeno wadankii oo loo diyaar garoobo isbedelka cimilada inay dhacaysa mar kasta abaarihii soo noqon karaan ayax imaan karo sidaan kuu sheegay roobkii waxaa laga yaabaa la filaya saddex bilood meeshii awal guga oo ku di'i jiray inuu soo hormaro uu usbuuc gudihiis biyihii dhan uu ku do-o roobkii wixii la sugaya dhan marka in dowladdii agaasinka waxaa uga qorshaysan inay la shaqayso wasaaradahaas dhan shirarkan aan imaanayno ama ha noqoto annagii dowlad ahaanna isku tashanno ama wixii ciddii aan dhaqaale aqoon ka heli karnana u raadsano oo dadka loo diyaar gareeyo inay adkaysigooda la dhiso haddii meelaha xeebaha biyaha u dhow in la yidhaahdo ha dhisanina ka fogaada ama bad ha noqoto ama webiyada ha noqoto in dib u dhareen baahsan la sameeyo dhirtu waa waxyaabaha ugu faa'iidada badan ha noqoto inay maaragtay yarayso run ofkaas haddii uu roob badan meel ku do-o hadday meesha dhir badan leedahay biyihii waa la maanij garaynayaa macnaha ama dhibka ka imaanaya wuu ka yaraanayaa meel dhirtu ku yar tahay ama carradii oo nafaqada lahado dusha saarneed ha qaado ama maaragtay dhir celinaysa insan jirin inuu fatahaada zaa'ida koos garayo marka agaasinku waxyaabahaasna ayuu ka shaqaynayaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiqani raage barrow oo la taliya sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay barnaamijka wicitaanka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystahaanu intaasi ku dhaafno kulan lagaga hadlaya xaqiijinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah ee kuraasta baarlamaanka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka tirsan haweenka u ololeeya saamiga siyaasadeed ee ay dumarku ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa intii uu soconayey looga dooday caqabadaha ku horgudban in haweenku ay gaaraan yoolka ay higsanayaan farxiyo jaamac oo ka mida musharaxiinta u tartamaysa kuraasta golaha shacabka ayaa saluugtay rajadeeda ku aadan in qaab daahfurnaana ay u dhacdo doorashada aqalka hoose
caqabado tiro badan baa sanadkan horyaalo doorashada si macquul aan ahayna way ku bilaabatay oon aad iyo aad walwal badan anaga noo noo muujiyey sababtoo ah markii waxaa hal iyo laba iyo saddex lasoo daynayo runtii waxay noo muujinaysaa walaac tiro badan welina sistamkii bay ku socotaa oo maalinba waxalee shan laba qof saddex qof baa la dooranayaa kalsooni ahaantii dee qofkas wuu dadaalayaa kalsooni nafsadiyan waan qabnaa ee waxaa moodaa afka waxa laga sheegayo iyo waxa maaragtay jiro waaciqiga wax ku socdaan inay kala duwan yihiin guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa xustay in doorashadan ay haweenka kaalin wax ku ool ah ka soo hoyn doonaan islamarkaana ay u dhowdahay inay helaan saamigooda siyaasadeed waxaa hadda soo dhammaaday doorashadii aqalka sare oo runtii aan marka hore haysanay saddex iyo toban kursi haddana aan helnay afar iyo toban oo hal dheeriya aan helnay ilaahay ayaa mahaddaas iska leh walow hadda culayska inta ugu badan iyo welwelka dadka qaar ay muujinayaan gabadhaha soomaaliyeed ay tahay in maaragtay ay bilaabanayso doorashadii golaha shacabka taas oo aan rajaynayno inaan ku guulaysano intii aan haysanay xilligii labadi kun lix iyo tobankii ama labaiyo tobankii oo habeenba meelaan kusoo maaragtay kulaalaynay waxaa muuqanaysa marka dadaalada iyo wakhtiga badan ee la gelinayo kulmadii madaxda iyo cid walbaba inay kasoo baxayaan ifafaalo ay aan isdhihi karno waxaad helaysaan qondadii haweenka iyo in ka badan waxaan rajaynaynaa marka in kuraasta gabdhaha loo asteeyey haddaan kuwo kalebana loogu darayn aan naloogu imaanin oo gabdhahaas ay ayagu ku tartamaan aragtida jawaahir ayaa waxaa mid ka duwan qabta duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka oo iyadu sheegtay in xitaa ay adkaan doonto in haweenku ay xajistaan kuraastoodii hore marka la fiiriyo saansaanka wax u socdaan lagama yaabo in ay helaan qoondadii hore waxaan walwal naga hayaa in ay lumin doonaan sababaha jiro awgood sababtoo ah qoondada boqolkiiba soddonka laguma sheegin habraaci habraaci habraac ma lahan oo la raacayo waayo haddii aan lasoo hormarinin oo qoondada lasoo horumarinin gabdhaha ama la magacaabin ilaa hadda waad arkaysaa inta uu socotay doorasho lama magacaabin oo kuraasti gabdhaha kursiga reer hebel saddexda kursi leh kursigaas waa gabar ilaa hadda lama dhihin haweenka bulshada rayidka ayaa dhinaca kale sheegaya in jiitanka doorashada ka jira ay niyadjab ku keenayso hamiga siyaasadeed ee haweenka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee waddamada faransiiska iyo beljum ayaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey ka mid noqoshada qaramada kooban ee ilaa iyo hadda u soo gudbay koobka adduunka ee sanadka labada kun labayo labaatanka lagu qabanayo waddanka qatar xulka qaranka ee faransiiska oo xalay goor dambe gurigiisa ku martigeliyey xulka qaranka ee kasakhistan ayaa waxa uu ku guulaystay faransiisku siddeed gool iyo waxba ciyaaryahan keliyan embabe wiilka nambarka tobnaad u qaata faransiiska ayaana siddeeddaasi gool afar ka mid ah u saxiixay qarankiisa ciyaaryahan keliyan embabe ayaa waxay tahay markii ugu horraysay ee hal kulan uu qarankiisa afar gool u dhaliyo ciyaaryahankan oo ka mid a xiddigaha loo tiriyo in ay faransiiska u qaadeen koobkii adduunka ee sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii lagu qabtay waddanka ruushka ayaa haatan la saadalinayaa isagiiyo saaxiibadiisu inay koobkan qatar lagu qabanayo ku guulaysan karaan ciyaaryahan karim benzima oo tan iyo macallinka dijab sidii uu ugu wacay xulka qaranka ee faransiiska ka mid noqoshadiisa uu cadaro dhigayey ayaa isna habeenkii xalay ahaa faransiiska laba gool u dhaliyey isfahamka ciyaaryahanada embabe iyo benzima ayaa dad badan rumaysan yihiin inay suuro gelin karto faransiiska oo mar kale hanta koobka kubadda cagta ee adduunka sidoo kale xulka qaranka ee beljam habeenkii xalay ahaa waxa uu xaqiijiyey kusoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka qatar lagu qabanayo xulka qaranka beljam oo kaalinta koowaad ee dhinaca kala sarraynta qaramada dunida fadhiya waxa uu noqonayaa dal kale oo qaaradda yurub ka soo jeeda oo koobkan loo saadaalinayo inkastoo xidigahan xilli kasta koobabka marka ay ka qayb galaan waa kuwa beljamkee saadaasha kuwa loo tirinayo koobka inay ku guulaysan karaan ay ka mid noqdaan haddana guuldarrooyin ayay ka soo xabtaan xulka qaranka estonia ayayna saddex gool iyo hal kaga badiyeen ciyaaryahan christian benteke ayaa saddexdaasi gool mid ka mida qarankiisa u saxeixay xulka qaranka ee beljam waxaa ka maqan ciyaaryahanka laacibkooda ah ee lukaku oo isagu dhaawac in dhoweydba kaga maqnaa qarankiisa dhinaca iyo haddii aan jalleeco waddanka ingiriiska horyaalkiisa premier leaguena warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee manchester united ay xodxodanayso sidii ay kusoo xelgelin lahayd tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta real madrid zinadiin zidan zinadiin zidan ayaa waxay wararku sheegayaan in aad ay ugu qalqaalinayaan ciyaaryahanada christiano ronaldo iyo varaan oo markii uu real madrid laylin jiray uu macallin u ahaa inuu gegida oo trump u yimaado laakiin dadka ku dhow sinadiin zidan ayaa waxay sheegayaan in macallinku uu isha si gooniha ugu hayo kooxda kubadda cagta ee b s g iyo weliba xulka qaranka ee faransiiska oo halkaasi ay tahay meesha uu doonayo inuu macallinnimadiisa ku abbaaro waa hagaag dhegaystayaal xubinta ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascadaydu ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascadaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka maxamed xasan la foole
codka macaan ee maxamed xasan lafoole waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo